habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka habeen dowladda soomaaliya oo muddo sagaashan cishaha u qabatay shirkadaha isgaarsiinta inay ku diiwaangeliyaan simikaarada macaamiishooda maamulka gobolka banaadir oo maantay mar kale gowracaya in ka badan soddon la ah oo laga soo aruuriyey waddooyinka magaalada muqdisho ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgallo badan oo howlgalla dad lagu soo qabtay ka sameeyey qaar ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho golaha aqalka sare oo maanta ay ka dooday wax kabeddelka lagu sameynayo xeerka hoos waa xeer hoosaadka golaha wasaaradda cadaaladda puntland oo degmada dangorayo ka daahfurtay diiwaangelinta ee gobolka nugaal
binta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeenimo arbaca ay si gelaysoo gelayso talaadana ay sii baxayso taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka februaayo sanadda laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsanna dowladda soomaaliya ayaa waxa ay shirkadaha isgaarsiinta ku amartay in muddo sagaashan cisho ah ay ku diiwaangeliyaan simikaarada macaamiishooda isticmaalaan sida kalena waxa ay dowladdu soo saartay amaro culus oo ku aadan bankiyada iyo sidoo kale xawaaladaha iyo dhammaanba shirkadaha dhismayaasha wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya daawuud aweys oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey shuruucdan cusub ee soo saartay dowladda soomaaliya
ugu soo jeedinaynaa go'aamo ay dowladda soo saartay guddiga qaran guddiga qaranka ka hortaga lacag dhaqidda ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada national anti money landry committee namre go'aano soo baxaya maanta oo taariikhdu ay tahay afar iyo tobanka februaayo labada kun saddex iyo labaatanka guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda ee ka hortaga maalgelinta argagixisada oo marka lasoo gaabay magaceeda loo yaqaano namlek markii uu arkay xeerka ka hortaga lacag dhaqidda ee maalgelinta argagixisada markii uu arkay waajibaadka shaqo ee guddiga markii uu yaqiinsaday inay waajib tahay in ilaha dhaqaale ay ka faa'iidaysan karaan khawaarijta laga hortago lana adkeeyo dadaalada dowladda ay ku xanibayso tubooyinka iyo marinada dhaqaale khawaarijta markii uu garwaaqsaday dagaalka khawaarijta al-shabaab iyo dhammaan argagixisada dalka ka jira ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu dhegaystay jihaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya guddigu wuxuu soo saaray go'aanada soo socda kow guddigu waxa uu muwaadiniinta soomaaliyeed ku wargelinayaa inay ka fogaadaan tallaabo kastoo caawin karta khawaariijta gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda ee maalgelinta argagixisada qodobka labaad dhammaan shirkadaha dadka ka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha waa inay iska diiwaangeliyaan islamarkaana oggolaansho ka haystaan wasaaradaha hay-adaha ku shaqada leh iskuna diiwaangeliyaan muddo saddex usbuuc gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo taariikhdu tahay afariyo tobanka bisha februaayo sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ciddii aan isku diiwaangelin muddadaas waxaa laga qaadayaa ciqaabaha ku xusan qodobada siddeed iyo labaatanaad sagaal labaatanaad ee sharciga ka hortegidda lacag dhaqidda iyo maalgelinta argixisada iyo qodobka saddex boqol laba iyo soddonaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kuwaasoo kale ah e xabsi ciqaabeed b ganaax lacageed saddex xayiraad safar d kala noqosho shati ganacsi iyo e in la isugu daro dhammaan ciqaabaha kor ku xigsan qodobka saddexaad dhammaan shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya adeegyada lacagaha caymiska iyo sariiflayaasha lacagaha qalaad waxaa la farayaa inay isku diiwaangeliyaan muddo soddon cisho gudahooda iyadoo tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oon diiwaangashanayn afar guddiga waxa uu farayaa hay-adaha maaliyadeed bangiyada xawaaladaha iyo shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha mobaylada inay ku soo gudbiyaan warbixinnada ay warsadaan hay-adaha ku shaqada leh sida f r c iyo xafiiska xeer ilaaliyaha muddo xafiiska xeer ilaaliyaha guud muddo afar labaatan saacadood gudahooda ciddii kusoo gudbin weysa warbixinada muddadaasi waxaa laga qaadayaa tallaabooyinka ku cad sharciga ka hortagga dhaqdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada dhammaan qareennada iyo nataayooyinka shirkadaha iyo dadka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha real state companies real state agents macdanta iyo dhagaxyada qaaliga waa inay f r c uga warbixiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada dhaqdhaqaaqyadooda looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin khawaariijta si deg deg ah si waafaqsan qodobada shanaad iyo afraad ee sharciga ka hortagga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada lix bangiyada xawaaladaha iyo shirkadaha adeegyada lacagaha moobaylada aan shati ka haysan bangiga dhexe waxaa lala tiigsan doonaa sharciga hay-adaha maaliyadda labada kun labaiyo tobanka soo baxay iyadoo dabagal iyo baaritaan dheeraada lagu samaynayo dhammaan hay-adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay toddobo dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada lacagaha moobaylada mobile money service providers waxaa la farayaa inay diiwaan geliyaan macaamiishooda cusub ugu yaraanna waa in sawir iyo faraha laga hayo macmiil kasta loo furayo simkaar cusub kuwa hore u qaata simkaararka waa in dib loo diiwaangeliyo muddo aan ka badnayn sagaashan cisho gudahood oo ah sida waafaqsan qodobka shanaad sharciga ka hortagga lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada qodobka sideedaad dhammaan shirkadaha adeegyada lacagaha moobaylada mobile money providers waa inay dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ee macaamiisha uusan ka badan karin saddex boqol oo doolar ciddii fulin weysana lala tiigsan doono sharciga sagaal dhammaan shirkadaha ganacsiga iyo adeegyada ganacsiyada yaryar ee dalka waa inay iska diiwaangeliyaan wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaaradaha hay-adaha kale ee shaqadooda qusayso muddo lixdan cisho gudahooda ciddii isdiiwaan gelin weyda ama la arko iyadoo ganacsi aan diiwaangashanna ku jirta waxaa la horgeynayaa maxkamadda awoodda u dheh qodobka tobnaad uguna dambeeya dowladdu waxay la wareegaysaa si waafaqsan sharciga ka hortagga lacag dhaqidda ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada hanti kasta oo lala xidhiiriyo khawaariijta islamarkaana khayraad safar ayay kusoo rogaysaa cid kasta oo xiriir la leh lacag dhaqista ama maalgelinta khawaariijta halkaas ayuu nooga eegaya si aad ugu ade
wuxuu ahay wasiirka isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya daawud aweys oo ka warbixinayey amarada culus ee kasoo baxay dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadan isgaarsiinta dalka markaana haddii aynu eegno maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa maantay mar kale ou gowracay in ka badan soddon lo ah oo laga soo aruuriyey wadooyinka magaalada muqdisho mahad nuure ayaa ka waramaya
maamulka gobolka banaadir oo wada maalmihii ugu dambaysa howlgal xoogan oo lo-oda magaalada looga soo aruurinayo kadibna xeryaha la isugu geeyo wicintaasi ka dambeeyana la qalayo loona qaybinayo dadka barakacayaasha ee ku sugan degmooyinka qaar ayaa maanta halkan ku qalay lo' badan oo laga soo aruuriyo degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir howlgal ay sheegeen inay lo-da oo dhibaato ku ahayd nadaafadda magaalada iyo sidoo kale bulshada ganacsatada qalqalgeli jirta mararka qaar inay ku soo aruurinayaan waxayna sheegeen lo-dan ka hor markii xerada lagu soo xereeyey in la ogeysiiyo dadka iska lahaa laguna wargeliyey inay soo doontaan balse maalmo badan oo hayeen kadib ay halkan ku qaleen kadibna loo qaybshay dad ku sugan ee degmada kaxda ee barakacyaal ah
howlgalka ballaaran oo maamulka gobolka banaadir toddobaadyo ka hor uu ka bilaabay magaalada muqdisho kaas oo lo-da lagula dagaalamayo ayaa maantii lo laga soo qabtay degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir oo tiro soddona kor u dhaafaysa lagu qalay xeradan oo lo-da lagu soo xareeyo qalitaanka kadib ee lo-dan oo la qaaday ayaa la geeyey degmada kaxda ee gobolka banaadir iyadoona dad halkaasi ku sugnaa loo qaybshay maamulka gobolka banaadir ayaa horey u sheegay in lo-dan muddo ay hayeen kadib laguna wargeliya dadka iska lahaa oo soo doona diiday inay timid qaliinkeeda taas oo sheegeen in lasii wadi doono maalmaha soo aadan ugu horeyntii goobta lagu bixinaya hilibka lo-da maanta lagu qalay magaalada muqdisho waxaa ka hadlay guddoomiyaha waxda labaad ee banaadir ee degmada kaxda cabdulaahi cismaan cabdi isagoo sheegay in maamulka gobolka banaadir qalitaanka lo-da ee qayb ka tahay caasimada bilicdeeda marka koowaad waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada sheekh yuusuf madaale aad iyo aad ugu mahadsan yahay aniga oo ah gudoomiyaha waaxda labaad ee abaadir dadkan oo baahan oo ku nool waaxda abaadir deeqda maanta la soo gaarsiiyey aaday ugu mahadsan yihiin waan ugu mahad celinaynaa wixii kaleeto oo ay soo gaarsiiyaanna mar walba waa ugu mahad celinaynaa dadaalka ay sameeyeen mar walbana waa ka sugaynaa waana uga barannay haddana waa ugu mahad celinaynaa garab istaagga iyo kawarqabka ay u samaynayaan dadkooda barakaca ah oo baahan aaday u mahadsan yihiin gudoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo cid kasta oo hawshaan ka qayb qaadatay oo soo gaadhsiisayna waa u mahad celinaynaa dadkan ma haystaan hoy ma haystaan roobka waxay ka galaan ma haystaan cunno ma haystaan wixii kale oo loo heli karana saasoo kaleetaan uga sugaynaa insha allahu tacaala dhanka kale qaar ka mid aha dadka loo qaybshaaya maamulka gobolka banaadir kaga mahad celiyey hilibka ay soo gaarsiiyeen iyagoo sheegay inay si weyn ugu baahi qabeen
gudoomiyaga u mahad celinaynaa intaan gudoomiyaha iyo naagaha ka gaarnay ma ogii unaga dad oo dhammaanaya ay ahaayeen abaaraana soo qaasi dhexdaanna wax ma haysanan naagahan bacdii unugkana waa dhibni beri walba ma aragti loorka waa nii kala goynayeen loorka waa nii kala goynaya saasaa ka baryo haynaa hadda hilibaa noo soo gaarsiiya noo kaalmiya idankaa kaalmiya idinka rabnaa ha waa mahadsan tahay kaalmiya idinka rabnaa nii kaalmiya ajar asanaad allah idinka siiye aan yoona shida yoona dhibaato anagu soo burisay maka waa gaajiyana haysa ina gaajida idin naga bixisaan aa rabnaa oo dhibaatada yoona shidada naga bixisaan oo gaajida aa rabnaa walaalayaal waa mahadsantihiin deeqdana soo gaarsiiyen waa mahadsantihiin keer allah idin siiyo ilaahay weyn waa tahay keer iyo mahada idinku tuugaynaa ogaada
ma ahan markii ugu horraysa ee la qalaya lo'dan tiro maalmo ka hor ayaana sidaanoo kale lo' badan lagu qala xeradan aynu ku sugannahay dadka iskale lo'da ayaa ku doodaya xilligan in deegaanada qaarkood oo abaar ay ka soo barakicisa ay naf soo bideen caasimadda sidaa darteedna maamulkii caasimadda ay dagaal xoolaha lagula dagaalamaya ay bilaabeen mahad nuure axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
codkaasina waxaa u dambeeyey warbixintii wariyaheenna mahad nuure waxa ayna ku saabsaneed maamulka gobolka banaadir oo tiro dhowr neef amase tiro lo ah oo ku dhow sodomeeyo magaalada muqdisho ku gowracay kuwaasi wadooyinka laga soo aruuriyey markaan haddii aynu fiirino ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay howlgallada badan lagu soo qabtay ay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho wariyaheenna faadma cabdiqaadir xasan ayaa ka waramaysa dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay dagaalada ilaa hadda ka socda laascaanood ee dhowaanna lasoo gaarsiiyey magaalada caasimada ee muqdisho ayaa lagu dabiibayaa isbitaalada ku yaala muqdisho sida digfer isbitaal shaafi isbitaal madiina afar iyo toban qof ayaa la jiifiyey isbitaal digfer toban qofna waxaa la jiifiyey isbitaal shaafi halka lix ka mid ahna la seexiyey halkan hadda idinkala soo hadlayo ee isbitaal madiina haddaba ururada bulshada rayidka qaybahooda kala gedisan oo ay haweenku u horeeyaan iyo xildhibaanada golaha shacabka gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka xildhibaanadii hore ee baarlamaanka tobanaad ee soomaaliya waxa ay markaasi booqdeen bukaanadaasi lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala muqdisho waxayna u geeyeen deeqo markaasi kala duwan oo isugu jirtay lacag iyo dhar waxaana ay sheegeen in sidan aysan xal ahayn balse dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yaayay yidhaahdeen inay u istaagaan joojinta dagaalada weli ka socda magaalada laascaanood kormeerka iyo booqashada dhaawacyada kadib waxaa la gudagalay hadaljeedinta ugu horreynna halkaasi wadajir waxaa uga hadlay agaasimaha ururka heena caashe sheecuur iyo guddoomiye aamine siciid waxay tilmaameen in xalka la raadiyo dagaalna uusan faa'iido lahayn maadaama ay ku dhimanayaan ayay yidhaahdeen dad soomaaliyeed waxaan ilaahay ka baryaynaa dadka ilaahay inuu caafiyo waxaan kaloo alla ka baryaynaa in xabaddaas ilaahay ummadda uu ka joojiya dhibaato xunaa jirta maantay dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa wax haddii dhibaato saan u dhacdo dowladaha u istaaga dowladda soomaaliya dagaalka u istaag jooji dagaalkaa barkee qarni dhan ay gudoomahayeen waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanada gobollada ay dalkaasu degan yihiin sida meesha la yidhaahdo bari ama hargeyso ama dadkaasi dhulka ay degan yihiinow soo istaaga dagaalada ka joojiya dadka haddayna joogjiyan xeeradiina idinkan kugu imaahe waa la hubaa dagaalkaas inuu wax salfan rabo soomaaliya hadday caqli leedahay magaalada muqdisho waxa laga weydiiyey wixii dagaal soo maray iyo wixii ku dhintay maxay faa'iido ina siiyaan xisaabta in lagu daraa fiican anigu maanta anoo magacayga aamine siciid ku hadlaya waxaan leeyahay dadka dagaalka ha joojiyaan dadka dagaalka wada ha loo turo shacabka barakaca iyo guryaha la burburinayo oo berri baa la dhisayaa berri nin walba ma u haysto wuxuu ku dhisto yaan dadka la cayrtaynin yaan dadka la dhammaynin masaajidada ha laga xishoodo isbitaalada ha laga xishoodo kulligeen bay dagaalka laascanood ka socdaana taabanayaan annagoo dhan baa ehelkanagii qaxay ilmahayagii qaxeen walaalaheen qaxeen waa kaa dhimay kugu dhimay xildhibaanad canab kana mid ahayd xildhibaanadii hore ee baarlamaankii tobanaad ee soomaaliya waxay dowladda ku eedeysay inay ka gaabisay doorkii looga baahnaa culimmada soomaaliyeedna waa wada siyaasiinayay tiri dowladda federaalku roolkeeda ha qaadato oo dowlad oo gobolada dariska ay roolkooda ha qaataan oo ummaddan soomaaliyeed dal iyo dabadba inta lagaga soo gurmado waxaan wax loo adkaysan kara maahe maalintii tobnaad buu marayaa ilaa hadda waa socotaa kuwa la soo turaya maanta ilaahay subxaana wa tacala magaalada bisaa isaga soo dhex fadhiisanayaan iyagoo aan qarxin qaarna ay qarxayaan waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha golaha shacabka waxaan leenahay labada aqal waxaan leenahay roolkiina qaata dalkan waa u dhaarateen dadkaana waa u dhaarateen waxaa laydinka rabaa codkiina iyo gacantiinuba inay gaadho dhibaatadan in la joojiyo waxaa dagaalkan soconaya cid uu asxaan u samaynaya ma jirto xaggan iyo xaggan labadaba marka ummaddan xoog waxba lagu kala qaadi waa laba saddex iyo soddon sanaan marayna xabad cidna iskuma muqooni karto oo culimmadu soo tii la arki jiray xabadoo dhacaysa inay isdhex taagaan soo tay arki jireen odayaasha eldariska iyo culimmada iyo odayaashu soo kuwii marada cad qaadi jiray maaha soo kuwii xaqa ku adimi jiray maaha soo kuwii dadka runta u sheegi jiray waa maxay culimmadiina siyaasiyiin bay noqotay maryan taqal xuseen kana mid ah madaxda ugu sarreysa s w d c maray hadlaysana waxa ay tiri waxaan nahay mas-uuliyiin soomaaliyeed waxaan nahay hooyooyin soomaaliyeed dan nooma aha dhihi mayna xaggana ha dhinto xaggana ha noolaado laakiin waxaan rabnaa nabad waxaan ku baaqaynaa nabad waxaan leenahay ha la nabdo waxaan weliba si gaara gabdhaha soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa maadaama aan nahay dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn oo gabarh kasta cid kasta oo soomaaliya ay hooyo u tahoo dhashay maslaxadda aan ka wada shaqayno meelaan joogno oo maslaxadda aan ka shaqayno mar hadduu dagaal dhaco dhib waa iman laakiin yaan la dhihin muxuu dhib u dhacay aan ka shaqayno inaan dhahno nabad calamada cadcad inaad labada dhinacba la qaato waana dhibee kuwa dhimanayo waana dhibee dhaawaca waxaan annaga u istaagnay inaan ugu baaqno walaalaheen intaas in dowladdeenna federaalka ay istaagto culimaaudiinka aqoon-yahanka international community hay-adaha doonarka ah ha loo gurmado nal ma jiro biyo ma jiraan waa go'doonsan yihiin dadka waxaan codsanaynaa in lala gaaro gurmad degdega meel kasta oo dhibaata ka jirto in loo gurmado oo dadkaas maatidaa la ogaado xildhibaanad nuuriye aadan ciise kana mid ah xildhibaanada golaha shacabkan waxa ay ku baaqday in dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo waxaan idin leeyahay dagaal waxaa layidhi waxaa lagu xutaraa ma jiro soomaali soddon sanno isdagaalaysay waxaan ku faa'iidna looma arka burbur iyo dhibaato mooyaane waxaan weydiisanaynaa ummadda soomaaliyeed inunoo kacaan oo ay yimaadaan oy u duceeyaan dadkaasi ilaahay inuu ka badbaadiyo dhibaatada lagu hayo waxaan kaloon maxay haytoyeen ka baryayaa
guud ahaanna dhegeystayaal warkii habeen intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa ciddii wararkayo isagaan waxay dibka heli karaan baraha aynu internet ku leenahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel